بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه raajicuun axmed maxamed isilaanyo waxaan bartay kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii isagoo ka shaqeeya agaasime guudka wasaaradda qorshaynta qaranka ee soomaaliya kadib wuxuu noqday wasiiro xilal wasiiru ka qabtay oo ka mid ah wasaaradda qorshaynta iyo ganacsiga labada wasaaradood labada wasaaradoodba silaanyo wuxuu ahaa waddani dadkiisa iyo dalkiisa jecel iyo midnimada soomaaliya waddani jecel buu ahaa noloshiisana wakhtigii dowladdii kacaanka wuxuu ka mid ahaa horumarkii ay samaysay dowladdii kacaanku kuwii hormoodka u ahaa ayuu ka mid ahaa silaanyo kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii wuxuu ahaa raggii hormoodka ka ahaa horumarkii dowladdii kacaanku samaysay de wixii ka dambeeyeena dagaalkii toddobaatan iyo toddoba ee dalkani ku burburay iyo wixii ka dambeeyey siyaasaddii waa iska xumaatay aakhirkiina wuxuu ka mid noqday dadkii uun khilaafku dhex maray isagiiyo madaxweynihii soomaaliya ee wakhtigaas oo ka tegay guddoomiyana wuxuu noqday jabhaddii la baxday snm aakhirkiina wuxuu noqday madaxweynaha somalilan de wakhtigiisiina hadda inagoo kulligeen wada dhimanayno wakhtigiisii intaasuu ku ekaaday ilaahay ha u naxariisto